dowlad goboleedka jubbaland daladii bulshada rayidka ee junsa iyo magaalada kismaayo ka gobatay madalo wada tashigii iyo ondoodow hindis sharciyeedka iyo qaab dhismeedka siyaasada bulshada rayidka jubbaland gudoomiyaha guddiga arrimo bulshada iyo cadaalada baarlamaanka jubbaland xildhibaan maxamed cabdinaasir iyaan ka horeynta ku dawahay madalun wada tashiga ee waxaa shirkan uu yahay civic spaceku runtii ururada bulshada oo lagu daray dadka u dhaqdhaqaaqda u dhaqdhaqaaqa xuquuqda muwaadiniinta oo loo geeyey cid kasta oo ama si sharci ah uga qayb qaadato ama si sharciga lagu fulin kara hauga qayb qaadato ama bulshada wax wax ku wax ku kor wax u taraya ha kusoo kordhisee waa ku wada mahadsan yihiin ka shaqaynta kor u qaadidda xuquuqda bulshada qaybaheeda kala duwan iyo wanaagga iyo badqabka bulshada waxaan u malaynayaa rasiidka layna siiyey sida inoo muuqdaa wuxuu u diyaarsan yahay ama biilkan wuxuu u diyaarsan yahay luqada ingiriis buu ku diyaarsan yahay marka civic spaceku waxa weeya dadka u dhaqdhaqaaqa wanaagga bulshada oo dhan ama hay-ado dawlia ha ahaado ama kuwa rayada ha ahaado ama dad shaksiyaad ahoo sidooda isu xilqaamay ha ahaado waxaan isleeyahay madashan hadda ajandaha aan halkan u fadhino waxay ahmiyad siinaysaa xeerarka in si waadix ah looga wada qayb qaato ama si cad looga wada qayb galo madashaasi waxay sahlaysaa in sharcigaas la ansixinayo baahida bulshada horta mmbaaharci baahida loo qaba miya marka madasha waxaan leeyahay waa madal fiican loo baahan yahay habooneed xilli horeba in laga doodo marka haddii hadda ilaahayna garasiiyey ilaha ku mahadsan xilligeeday kusoo aaday sharciyada marka la curinaayo waxaa loo fiiriyaa laba waxyaabood waxaa la yihahdaa horta sharcigan ma loo baahan yahay oo bulshada ma u baahan tahay haddii la dhaqan geliyo oo sharcigan bulshada way u baahan tahay sax haddii la dhaqan geliya haddana faa'iidadiisa maxay noqonaysaa sharciga markii la rabo hadda xuquuqul insaanka oo kale ama sharciga horumarinta arrimaha haweenka oo kaleba aan usoo qaadno dadka wasaaradda inta badan sharciyadaasi aad uga shaqaysa iyo wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladdu iyada waxay kaga duwan tahay sharuucdoo dhanaa lasoo marsiiyaa wax meeshoo raba ha laga curiyo sharcigaas waa in wasaaradda cadaaladdu uu soo maraa marka wasaaraddan xuquuqul insaanka iyo arrimaha haweenka xuquuqul insaanka keli markaan ku reebno sharciga iyada ah waa in lasoo marsiiyo culimada dhalinyarada haweenka qof kasta oo bini aadan ah in macnaha uu qayb ku lahaado naskooyowku nunkudooday korangaadoowku wada shaqaynta arrimo bulshada ayaa inta badan diiradda laka saaray in doodowka hindis sharciyeedka iyo qaab dhismeedka siyaasadda jubbaland